bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha leh oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku astaysan tahay laba-iyo tobanka bisha abriil sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maalinta arbacada loo asteeyey inuu furmo shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee mudugii galgaduud ee dowlada federaalk ee soomaaliya dadaalada ay ugu jirtay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaana maalintii shalay ah halkaa gaaray wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan odawaaka oo si diira halkaasi loogu soo dhoweeyey waxaana soo dhoweynta ka qayb qaatay madaxweynayaasha maamulka galmudug iyo sidoo kale ximin iyo xeeb oo ku sugan degmada cadaado soo dhoweyn kadib wasiirka ayaa kulamo la qaatay ee dhinacyada halkaasi ku sugan ee dhowaan ka soo horjeestay hadalkii madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana ugu dambeyn xal laga gaaray arrintaasi in sidoo kalena shirka u furmo maalinta arbacada ee soo aadan ayna ka qayb galaan bulshada ku dhaqan gobolada mudug iyo galgaduud aayahoodan ay ka tashadaan wasiir odawaa oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay culays saari doonto dhismaha maamul loo dhiso gobolada dhexe ee mudug iyo galgaduuda waxa uuna sheegay in dowladda ahmiyad gaara ay sii doonto asigoo dhinaca kalena baaq u diray bulshada ku dhaqan gobolada mudug iyo galgaduud taa oo ku aadan inay maamulka samaystaan
dadkan waxaan ujeeda waa in de waqtina ku socdo oo nolosha biniaadamka iyo warajoogeeduna ay macno ku leedahay inay baahan wada samaystaan ay wada joogaan marka barbaarankeedu waxa weeye in waxalaale wuxuu wada hadal lagu xalin karo waxalaale igu biniaadamka ka dhacayana wada hadal lagu xalin karaa wada hadalka fursadiisa la siiyo annagu wasaarar ahaan iyo madaxda qaranka iyo kuwiin aan anaba ku aaneen maamul mudug iyo galguduud si dhaqsaa loosoo kala loo loo suguday dhowaan ayaa waxgarad ka soo jeeda gobolada mudug iyo galgaduud oo ku sugan magaalada cadaado iyo sidoo kale maamulka ximin iyo xeeb waxay qaadaceen go-aankii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee ahaa in caasimada gobolada mudug iyo galgaduud ee maamulka loo sameynaya ay noqon doonto degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayadoo haatan u muuqanaysa arrinta in mid is-afgarad laga gaaray munaasabada laba-iyo tobanka abriil oo ah konton iyo shan sano guuradii kasoo wareegatay xilligii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaa waxaa maanta si aad ah looga dabaaldegayaa gudaha caasimada soomaaliya iyo qaybo ka mida gobolada dalka soomaaliya munaasabada oo midda ugu weyn ee ka dhacaysa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee xarunta dalka soomaaliya ee muqdisho ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xubno ka tirsan labada gole iyo marti sharaf lagu casuumay munaasabadda waxaana si aad ah loo adkeeyay caasimadda ammaankeeda iyo qaar ka mida waddooyinka magaalada muqdisho oo gebi ahaanba loo diidayay qaarkood marista dadka iyo gaadiidkuba munaasabadda ayaa waxa ay tahay mid ka beddelan munaasabadihii hore waxaana ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya si aad ah loogu soo daadiyay qaybo ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho kuwa oo si aad ah kaga qayb qaadanayo ammaanka iyo sidoo kale xasiloonida inta ay soconaysa munaasabadaasi wadooyinka waddada warshadaha wadnaha sodonka maka almukarama iyo qaybo ka mida waddooyinka qaar ee xaafadaha mara ayaa gebi ahaanba waxay yihiin kuwa loo diidayo marista gaadiidka iyo dadweynaha waxaana ujeedku u yahay sidii loo yaray lahaa waxyeelo ka dhalatay inta ay soconaysa munaasabadaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu gaaro xarunta wasaaradda gaashaandhigga halkaa oo uu ka jeedi doono khudbad dhinacyo badan taaminayso waxaana munaasabadda qabanqaabiye ka ah wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini oo horey u ahaa taliyaha ciidanka militariga soomaaliya ka hor intii aan lagu bedelin daahir indhaqarsho haatan ah sarkaalka ugu sarreeya ciidamada militariga munaasabada ka dhacaysa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ka soko waxaa jira munaasabada dhowr oo la filaya iyaguna maanta inay ka dhacaan qaybo ka mida gobolada dalka soomaaliya sida maamulka puntland galmudug iyo jubba koonfur galbeed soomaaliya iyo qaybo kale oo ka mida gudaha dalka soomaaliya waxaana dhammaantood ay yihiin munaasabado lagu weynaynayo maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo konton iyo shan sano ay kasoo wareegatay xilligii la aasaasay labaiyo tobankii abriil kun sagaal boqol iyo lixdankii haddii aan dib u maleecsana aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa uu kasoo bilowday laba kun oo askari oo xilligaasi la qoray kuwa oo tababar loo fidiyey waxaana dib kaga soo biiray ciidamo aad u fara badan soomaaliya ayaana noqotay waddanka saddexaad ee qaaradda afrika ugu adag dhanka ciidamada marka laga hadlayo waxaana taasi ay ahayd mid sharaf iyo u soo hoyiishay ummadda soomaaliyeed ka hor intii ay burburin dowladdii dhexe ee soomaaliya ee uu hogaaminayay jaalle maxamed siyaad barre soomaaliya waxay qaar ka mida waddamada qaaradda afrika u diri jirtay ciidamo nabad ilaalin ah oo la geeyay qaar ka mida waddamada sida soud afrika iyo waddamo kaloo dhowr oo ka tirsan qaaraddan afrika wixii kusoo kordha munaasabadaasi ee ah khudbadaha madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladda ay jeedinayaan waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ee wardheer rediyo haddii allaha awoodala laga helo dowladda kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in nus milyuun soomaali ah ay dib ugu celi doonto gudaha dalka soomaaliya iyadoona muddo saddex bilooda u qabatay in lagu xiro xerada dhadhaab ee ku taalla gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya ayaa waxa uu arrintani sheegay in dowladdiisa ay go-aan ku gaartay arrintaasi maadaama ay tuhunsan yihiin in inta badan weerarada laga soo abaabulo xeryaha barakacayaasha ay ku nool yihiin ee ku yaalla gudaha waddankaasi kenya waxaana uu sheegay inay kala hadleen arrintan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimahaasi ee u n h c r oo ay ku wargeliyeen in muddo saddex bil gudahooda ay ku raraan qaxootiga soomaalida madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay kaga gol leeyihiin si isbedelo ay kaga dhali lahaayeen gudaha waddankaasi kenya si la mid ah sidii dowladda maraykanka isbedelo ay kaga dhalisay kadib weeraradii labada kun iyo kowdii ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi gaar ahaan kuwii lagu burburiyey goobihii ganacsiga ama xarumihii ganacsiga ee dalka maraykanka dowladda kenya waxa ay sheegtay in markana ay ka hortegi doonto wax waliba oo dhibaato ku keeni karo waxayna tilmaantay arrintani inay tahay mid ay kaga tabaabashaysanayso weeraro mar kale al-shabaab ay ku qaadaan gudaha waddankeeda ganacsatada degmada beled xaawa ee gobolka gedo ayaa gebi ahaanba joojistay isticmaalka lacagta shilinka kenya iyadoo arrintaasina ay kaga gol leeyihiin xayiraaddii xawaaladaha ay kusoo rogtay dowladda kenya waxaana magaaladaasi haatan laga isticmaalaya oo keliya lacagaha doolarka iyo shilinka soomaaliga ah waxaana laga soo sheegayaa sarakacaad u xoogan haatan inuu ka yimid qiimaha sarifka iyo maciishada qiimaheeda kala duwan ee degmada baled xaawe ee gobolkaasi gedo qayba ka mida deegaanada gobolka waxaa si aad ah looga isticmaalaa lacagta shilinka soomaaliga iyo doolarka halka kuwa qaybo ka mida degmooyinka sidoo kale lagu macaamilo lacagaha birta etoobiya iyo sidoo kale lacagta doolarka ah waxaana degmadani ay tahay degmada iyadoo keliya laga isticmaalo lacagta shilinka kenya maniga iyo doolarka ganacsatada ayaa sheegtay inay arrintani kaga gol leeyihiin ka jawaabista hadalkii dhowaan ka soo yeeray dowladda kenya ee ku aadanaa xayiraadda la saaray xawaaladaha soomaalida waxayna sheegeen in gebi ahaanba ay joojin doonaan isticmaalka lacagta kenya maniga taa beddelkeedana ay u dhagarog ama ay u roga doonaan lacagta shilinka soomaaliga iyo sidoo kale midda doolarka ah sida uu ka dhawaajiyey guddoomiye ku-xigeenka ganacsatada degmada baled xaawe ee gobolka gado
awaasaabo yeeshay shirkadaha way furayihiin waxay rabaan la yimaado doolar way rabaan la yimaado doolar ma qabanana lacagta ka yidhahdeen annagana hawsha aydagta maan tabaabshaysanan taas ahaan haddaan jow guudkaas iyo gobolka gado degmada doowaxaawo iyo midda odalawaaba awaad waa isticmaalaan lacagta keeya dolar waa isticmaashaan lacagta toobiya iyo doolarka luu daar dheere iyo garbaarey waa isticmaalaan doolarka iyo lacagta soomaaliga gobolka sidaas ayuu kala ahaa dhanka faralka marka loo fiiriyo maalinka hadda alxora lacag wuxuu maraysay sagaal kun iyo boqol konton oo maraysay maanta wuxuu maraa sagaal kun iyo laba boqol toban kun ayuu mataqaanaa inuu gaaro oo rarka u saaran tahay kiiska gudurka afar boqol baa ku darsantay oo lacagta u dhigantay shan doolar oo bariiska waa sidoo kale burka waa sidoo kale saliidda waa sidoo kale waxaa kaloo halkan ka cadaynayaa lacagtu waa xaansho asalkeeda xaanshadana waxay ku shaqaysaa isku afdarad ee bulshadan aada u dhibana isku afdarata ayay ku shaqaysaa haddii sida ayada kusii socoto dabeecadu waa waxaan ku xiri doonaa doolar baan ku xiri doonaa wixii jadwal ahna soomaali baan ku xiri doonaa lacagta aan isticmaali doono dibada doolar waxay noqon doontaa lacagta soomaaliya iyo doolarka bay noqon doontaa
tirahoobi yaala ayaa habeennimadii xalayaha lagu garaacay qaybo ka mid a gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan nawaaxiga wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya ayadoona arrintaasi ujeedkeeda u ahaa arqaladaynta munaasabadda labayo tobanka abriil oo maanta ka dhacday gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa durba lagu daadiyey goobihii ay ka dhaceen tirada madaafiicda ah iyadoona dowladda federaalk ee soomaaliya ay si aada ah kaga tababshaysatay ka hortagga wax waliba arqaladayn kala munaasabadaasi ciidamo aad u fara badan ayaa lagu arkayay habeennimadii xalay ahaa qaybo ka mida magaalada muqdisho kuwaas oo ka qayb qaadanaya xaqiijinta ammaanka caasimadda soomaaliya waxaanan la ogeyn ilaa iyo haatan goobaha sida dhabta ay kaga soo dhaceen hoobiyaasha lagu garaacayay qaybo ka mida dhismaha wasaaradda gaashaandhigga inkastoo aan la sheegin khasaare ay geysteen tiradii hoobiyaasha habeennimadii xalayaha ku dhacay nawaaxiga xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer golaha wakiilada ee maamulka somalilan ayaa qaadacay go-aan hore ee usoo saartay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo ku aadanaa lacaga xaddhaaf ah oo la saaray ganacsatada baabuurta kasoo dejisa deegaanada maamulka somalilan gaar ahaan dekadda magaalada berbera kulan maalintii shalay ah ay isugu yimaadeen baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxay isku raaceen mucaarad iyo muxaafidba in la laala gebi ahaanba qodobkaasi oo markii hore ay ku eedeeyeen inaan lagu soo wargelinin golaha wakiilada ee maamulka somalilan ayna meesha ka saareen arrinta ku aadan lacaga takaalufa oo la sheegay inay ahaayeen kuwo xadhaaf ku ah canshuurihii laga qaadi jiray ganacsatadaasi guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiraxmaan ciro ayaa ku dhawaaqay habka loo qaaday codka iyo sidoo kale inta mudane ee diiday iyo kuwa oggolaaday arrintani takaafulka lagu macneeyey lacagaha xaddaafka ah ee laga qaadayay gawaarida ay soo dejiyaan ganacsatada maamulka somalilan waxaana ku xayirnaa gudaha dekedda magaalada berbera baabuur ka badan ilaa iyo kun
waxaa golaaweynaha lagu hor akhriyey mooshin ay soo jeediyeen labayo labaatan mudane oo ku saabsan in la laalo takaaliifta la saaray gaadiidka ee cusub markaa golaa waxa fadhiyo konton mudane mudanayaasha arrintaa waafaqsan gacantaa taageen mudanayaasha diidan in la in la laalo takaaliifta cusub gacantaa taageen mudanayaasha diidan sagaal iyo soddon mudana oggolaaday in la laalo takaaliifta ah cid diiday ma jirto toban mudana ka aamusay guddoomiye ma codaynin waxaa ansaxay in la laalo takaaliifta cusub ee golaha
dhinaca kale mudanayaasha golaha wakiilada maamulka somalilan ee mucaarad iyo muxaafid ayaa isku raacay arrintaasi waxaana qaar ka mida oo la hadlayay warbaahinta kadib markii uu soo baxay laalitaanka qodobkan ku aadan lacagahan xaddaafka ee lagu soo rogay ganacsatada ee looga qaadayay dekedda magaalada berbera ay sheegeen inay arrintani si aada ugu faraxsan yihiin ujeedkana uu ahaa in aan wakiilada lagu soo wargelinin sidaa darteedna ay meesha ka saareen intan iyo inta ay sharciyeynayaan sida ay ka dhawaajiyeen
maaha macnaheedu dawladdii baa laga hor yimi waxaa weeyaan arrintu waxa weeyaan waa go'aan gole arrintanuna takaaliifta waxay u baahan tahay sida qodobka afariyo kontonaad dastuurka uu sheegayo in la soo mariyo golaha wakiilada sidaa aawadeed qodobka la ansixiyey waxaa weeyaan in golahu uu aanay soo marin sidaa aawadeed waa in la joojiyaa ilaa iyo inta golahu sharci garaynayo guddida dhaqaalaha ee baarlamaanka loo diray guddida dhaqaaluhuna warbay golaha ku soo celisay golihiina waa kaa go-aanka gaadhay maanta arrintan waxa weeye waa arrin dee xaqa oo ay runtii ahayd maxaan ahay in waqti hore aan la dhammaystiro horaan uga hadalnay horaan uga doodnay waynamada waxa weeye de waxay arkaan maxaan ahay wixii xaqa ayay arkaan marka caqligoodii iyo indhahooday qabaan aad iyo aadna way ugu mahadsan yahay hadday tan nagu raaceen
sidoo kale qaar ka mida ganacsatada ayagu gaadiidka ay kaga xiran yihiin ayaa goobtaasi ku sugnaa waxaana jooga afhayeenka ganacsatadaasi ka oo sheegay inay tahay arrintani mid ay aada ugu faraxsan yihiin ayna soo dhoweynayaan maadaama ay garteen xildhibaanada ama golaha wakiilada ee maamulka somalilan in arrintani ay ka biyo diidaan waxaana ganacsadahan oo ah afhayeenka ganacsatadoo lagu magacaabay ibraahim cabdi xuseen oo sheegay in arrintani ay si aada ugu faraxsan yihiin ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan inay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ee dowladda ee halkaasi ku sugan rag ka tirsan ururka al-shabaab oo la sheegay inay gacmaha kula jireen falal amni darro oo ka dhanaa mas-uuliyiinta dowladda ee halkaasi wararka keel ka imaanaya degmada baraawe ayaa sheegaya in dhallinyaro gaaraysa ilaa iyo saddex ruux oo ku howlanaa dhigista miinooyin iyo waxyaabo kaloo la xiriira ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ee dowladda ayadoona gacanta loo geliyey raggaasi la qaqabtay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya ee fadhigeeda degmada baraawe waxaa la sheegayaa in raggani dhowaan lasoo taagi doono maxkamad ayadoona lagu eedaynayo inaydhiginay dhigayeen miinooyin lagu waxyeeleeyo mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo kuwa dowladda ee halkaasi gaaraya waxaana la sheegay dhallinyaradani inay ahaayeen kuwa muddooyinkii lasoo dhaafayba lagu daba joogay sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha degmada baraawe ee maamulka gobolka shabeellaha hoose ee dowladda federaalk ee soomaaliya waa markii labaad ee gudaha degmada baraawe lagu qabanaya rag lala xiriirinayo inay gacmaha kula jireen falal amni darro kuwa oo muddooyinkii lasoo dhaafayna ciidanka ay baaritaano ku baadigoobayeen oo laga sameynayay gudaha degmada iyo deegaano hoos yimaada warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha leh waa naga intaa tan iyo intaan warar midka lamida dib ugu kulmaynayna waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh